ciidamada amniga masaarida ayaa xidhay saddex qof oo soomaali ah oo midi ay tahay haweenay soomaaliyeed warbaahinta dalka masar ayaa xaqiijisay xariga dadkan soomaalida ah oo siyaabo kala duwan loogu xidhay magaaladan qaahira qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ayaa ii sheegay saddexda qof ee ciidamada masaaridu ay xidheen inay isugu jiraan wiil soomaali ah oo arrimaha bulshada wax ka qora macallin dugsi qur'aan iyo haweenay soomaaliyeed oo haysata jinsiyadda dalkaasi norway wararka ayaa intaasi ku daraya ciidamada amniga masaarida inay soo qabqabteen saddexda qof ee soomaalida ahi xili ay socdeen howlgallo lagu sugayo amniga guud ee magaaladan qaahira dhinaca kale in ka badan lixdan qof oo soomaali ah ayaa loo tarxiilay dalka soomaaliya kuwaasoo in muddo ahi ku xidhnaa xabsiyada dalkani dadka soomaalida ee loo tarxiilay soomaaliya ayaa isugu jira muhaajiriin lasoo qabqabtay ayagoo si dhumaalaysia usoo tallaabaya xuduudda masar ay la wadaagto dalkaasi suudaan iyo qolyo kale oo isku dayayay inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha dalkani xasan cali warfaa oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani ayaan wax ka weydiiyey soomaalida lagu xirxiray dalka masar iyo kuwa loo tarxiilay dalkaasi soomaaliya ciidamada amniga wadanka masar ay howlgal wadeen ayaa waxaa la qabtay saddex qof oo soomaali ah saddexda qof ayaa waxay kala yihiin laba raga ah iyo hal haweenay ah waxaa la kala dhahaa labada wiil wiil waa qoraa oo magaciisa waxaa la dhahaa cabdifataax cajab wiilna waa wiil haysta dugsi qoraan oo waxaa la dhahaa axmed nuur haweenayduna waa haween wax haystaa dalashada waddanka norway ilaa ya haddeer sababta loo xirtay la garamaayo kadib markii asaasraac sameynay aan dabagal ku sameynay waxaa la soo ogaaday dadkan inay ahaayeen dad aan waddanka sharcigan ku haysan ama iqaamada dalku joog la waxaa la dhaho aysan u saarnayn baasbooradooda marka ilaa haddeer weli wax jawaaba lama saarin waxaa la sheegayay in maxkamad la saarayo marka waxaa la sugayaa go-aanka maxkamadda kasoo bixi doona mudda kale waxaa weeye saacadihii u dambeeyey ciidamada ammaanka waddanka masar waxay tarxiileen dad gaaraya oo soomaaliya ilaa lixdan qof dadkaas oo waddanka kusoo galay si sharci darro ah ayagoo rabay inay u tallaabaan badda mediterraneanka ee yurub dadkaas oo ku xidhnaa xabsiyada waddanka masar muddo gaaraysa laba bilood dadkaas oo waddanka ku jiro kusoo galay si sharci darro ah ayaa maxkamada waddanka la saaray maxkamadina waxay xukumisay inaysan dalka wax sharciga aysan ku haysan tiradii kale oo soo hadhay waxay ahaayeen dad waddanka sharciga kuleh iyo dad ku haysta kaararka qaxootiga loo aqoonsan yahay ciidamada amniga masaarida ayaa beryihii ugu dambeeyey magaalada qaahira ee waddankani ka waday howlgallo ammaanka lagu sugayo caasimada xili ay jiraan baqdin ah in dalkani ay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu xusayo kacdoonka shan iyo labaatanka janwari dowladda masar ayaa bishii hore sii daysay lix qof oo soomaali ah kadib markii maxkamadda ay caddaysay inaysan gelin dacwadihii lagu soo oogay oo ahaa inay wada shaqayn ay kala dhexayso mukhalasiinta masaarida ee dadka tahriibiya xuseen saxnuuni v o a qaahira